ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegeysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa shan iyo tobanka ah bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo axada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah duqeymaha yuhuuddu ku haysa khaza oo galay maalintii laba boqol siddeetan iyo sagaalaad iyadoo kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ay fuliyeen howlgalla ka dhan ah ciidanka yuhuudda diyaaradaha yuhuudda oo duqeymo ba-an ka geystay magaalada alxudaydiya ee galbeedka waddanka yemen dagaalo culus oo ka dhacay qeybo ka mid a dalka suudaan iyadoo la dilay sargaal ka tirsan kooxda r s f ciidamada mujaahidiinta alqaacidada yemen oo howlgal daroon loo adeegsaday ku beegsaday maleeshiya taabacsan imaaraadka carabta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo weeraro culus ka fuliyey waddamada maali iyo burkina faso sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan maxaanay marnaba suuragal u ahayn in yuhuuddu ku guulaystaan dagaalka khaza kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
waa hagaag aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqeymaha ay yuhuuddu ku hayso khaza ayaa galay maalintii laba boqol siddeetan iyo sagaalaad oo xiriir ah iyadoo kooxaha muqaawamada falastiiniyiintu ay fuliyeen howlgalla ka dhana ciidanka yuhuudda wararkii ugu dambeeyey waxaa soo gudbinaya cabdiraxmaan badar
عزف الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو إنا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أخذ وشوف.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فأما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee ka wada marinka khaza waxaan maanta oo xadda dhanka kalena ku beegan maalinkii laba boqol sideetan iyo sagaalaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xogkugalle ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo dagaalo lagu jebiyay askarta ciidanka sahaynada wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza war ay soo saartee waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan afar dhacdo xasuuqu xuushlimaah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dadgaadhayo soddon iyo toddoba ruux halkii ay ku dhaawacmeen konton iyo afar ruux oo kale xasuuqyadan ayaa ahaa kuwa isdabajoog ah waxaana si isku mid a u martigeliyey guud ahaan deegaanaday ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah laba guri oo ay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen xerooyinka nuseyraad iyo albureej oo labadoodaba dhaca bartamaha jiida khaza waxaa ku shahiiday koo iyo toban ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale waxay beegsadeen yuhuudda dabaq weyn oo ku yaala isla xerada nuseyraad waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah duqintan ayana waxay dhacday barqadii maanta guri ku yaala isla xeradan ayay ciidamada yuhuudda la beegsadeen duqeyn xoogan waxaana halkaasi ku shahiiday sida ay wararku sheegayaan canug yar oo falastiini ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo ay caruur ka mid yihiin taawarka jaaluud isna ku yaala koonfurta nuseyraad ayay ciidanka yuhuudda duqeyn xoogan ku burburiyeen weerar rasaaseenna ayo sidoo kale yuhuuddu ka geysteen xerada albureeji ee magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah islamarkaana ku sugnaa xerada halka ay waxyeelo kala duwan soo gaareen dad kale oo halkaasi ku sugnaa duqimo kala duwan oo ay ciidamada sahaynada yuhuudda galabnimadii shalay ka geysteen magaalada khaza waxaa ku shahiiday lixdan ruux oo rayd ah waxaana ku dhaawacmay kuwo kaloo aad u fara badan sida laga soo warinayo warbaahinada iyo wariyaasha ku sugan marinka khaza deegaanka cabsaan ee magaalada khaniunis ayay sidoo kale duuqin ka geysteen ciidamada saynada yuhuudda waxaana halkaasi ku shahiday lix ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan dhismo ku yaala xaafadda baraaziil ee magaalada rafaax ee koonfurta marinka khaza ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ku beegsadeen duuqeyn xoogan oo xagga cirka ah waxaana goobtaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana sidoo kale burbur xoogan soo gaaray dhismihii la beegsaday oo ahaa dabaq aad u weyn oo ay ku hoyanayeen dad barakacyaal ah waqooyiga rafax ayay sidoo kale saddex ruux ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay ciidamada yuhuuddu beegsadeen meel ay ku sugnaayeen dad falastiiniyiin ah oo kasoo barakacay magaalooyinka iyo deegaanada ku hareereysan rafaax sidoo kale waxay laba qof ku shahiideen deegaanka caraabiya isla magaalada rafaax waxaana sidoo kale jiro kuwo kaleo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo sideed kun sagaal boqol toban iyo sagaal ruux halkii ay dhaawacuduna marayaan siddeetan iyo sagaal kun lix boqol labayo labaatan ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiia dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqiimaha iyo xasuuqyada yuhuuddana ee siin dadla-aana u beegsanayso dadka barakacyaasha ah dhinaca kale weeraro xukugallaha ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacadaanta galbeed waxaana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale meelaha ay weerareen ciidamada yuhuudda subaxnimadii hore maanta waxaa ka mid ah magaalooyinka khaliiliya raamallah dulkaram iyo nabolis ilaa wareedyo ku sugan magaalada duubaas ee daanta galbeed waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay xoog ku galeen magaalada iyagoo dhibaatooyin kala cayn ah u geystay dadka shacabka ee halkaasi ku dhaqan waxaana halkaasi ciidanka dulmiga badan ee yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada ku dhex maray dagaal qaraar oo faraha looga gubtay waxaana ciidamada yuhuudda dagaalkaasi looga dhaawacay sida ay xogtu sheegayso laba askari warbaahinada falastiiniyiintu waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay xog ku galeen magaalada raamallah oo ah xarunta maamulka maqaarsaarka ee uu hogaamiyo maxamuud cabaas gobod falle kala duwan ayayna halkaasi ciidamada yuhuudda ku geysteen dadka rayidka ah waxay sidoo kale weerareen ciidamada yuhuudda magaalada khaliiliya isla daanta galbeed si la mid ah raamadlaha ayayna xadgudubyo kala duwan ka geysteen iska horimaadyo xoogan ayaa ciidamada yuhuudda iyo kooxda muqaawamadu ku dhex maray qeybo badan oo ka mid ah marinka khaza waxaana ay kooxda muqaawamadu sheegtay in dagaaladani ku dishay islamarkaana ay ku dhaawacday xubno ka tirsan ciidamada sahaynada waxay sidoo kale qarax xoogan ka geysteen muqaawamada deegaanka talla suldaan ee magaalada rafaax dagaalyahanada muqaamada waxay sidoo kale hobiyaal tirabeel lah ku garaaceen saldhig ay ciidanka yuhuudda ku leeyihiin deegaanka xajrudiiga magaalada ghaza waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira gaari mikraafa oo ay ciidamada yuhuuddu leeyihiin islamarkaana ku socdaalaya hareeraha masjidka haaruun ee ku yaala bariga magaalada rafaax ayay ciidanka muqaamadu la beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana goobta ku basbeelay gaarigii ay la socdeen ciidamada yuhuudda sidoo kalena goobta waxaa ku quurbaxay askartii sahayanada yuhuudda ee gaariga la socotay dagaalyahanada muqaamada waxaa galabnimadii shalay u suurta gashay in diyaarad helikobtar ah nooceeduna yahay abaatiish ay ku beegsadaan gantaalka loo yaqaano saam toddobo waxaan hawada ku burburtay diyaaradii dhimasho iyo dhaawac tirabeel lahayeen ciidankii saarnaa u qaybsameen waxaana mas-uuliyadda weerarkani sheegtay guutadii cisudiin al khasaam oo ah garabka milatariya kooxda muqaamada mareegaha ay internetka ku leedahay maamulka yuhuudda ayaa lagu baahiyey in afar askari ay kaga dhaawacmeen dagaalada ka soconaya magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza mid ka mid ah askartaas ayaana waxaa soo gaaray dhaawac halis ah sida warka lagu sheegay afhayeen u hadlay ciidanka yuhuudda ayaana sidoo kale sheegay in ciidankooda qaar ka mid ay dhaawacyo halisa ka soo gaareen dagaalada ka dhacaya marinka khaza يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markana waxaad kusoo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay walaalka dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oon kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobada aad maanta ku dhagaysan doontaan insha allah waxaa ka mid ah diyaaradaha yahuudda ayaa duqeymo baan ka geystay magaalada alxudeyda ee galbeedka yemen fiidnimadii xalay diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumaystaha yahuudda ayaa waxay duqeymo baan ka geysteen dekeda magaalada alxudeyda ee ku taala dalka yemen duqeynta ayaa si gaar ah u beegsatay qeybta keedka shidaalka ee dekedda taasoo sababtay inuu deb xoogan ka kaco halkaas waxaana ka dhashay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac muuqaalo laga soo duubay dekeda magaalada alxudeydah oo lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa muujinaya dab xoogan oo baaxad leh kaasoo qabsaday qaybo badan oo ka mid a dekedda si gaar ah keedka shidaalka ee dekedda
لا لا لا لا جماعة الخير طيران قصف لطيران العدو البريطاني الإسرائيلي على محافظة الحديدة
اخي والحراره الله الله الله الله اليوم اليوم اليوم بتحرق اسرائيل
بري حرام محلقين
mowqica axios ee laga leeyahay dalka maraykanka oo soo xiganaya mas-uul ka tirsan maamulka yahuudda ayaa sheegay duqeynta uu fuliyey kayaanka sahyuuniga ahay sidoo kale la kaashadeen dowladda maraykanka iyo isbahaysiga caalamiga si ay uga hortagaan weerarada maleeshiyaadka xuutiyiinta ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeyntan wararka qaar oo laga helaya gudaha dekedda alxudeydah ayaa tilmaamaya dhimashada saddex ruux laakiin waxaa ku gubtay oo ku halcay badi haamaamkii kaydka shidaalka ee dekedda magaalada alxudeyda kooxda xuutiyiinta war kasoo saartay duqeyntan ayaa sheegtay in marnaba aan ka labalabayn doonin fulinta weeraro aargudasho ah oo ka dhana bartamaha deegaanada falastiin ee gumaysiga ku haystaan yahuudda maamulka yahuudda wuxuu tilmaamay in duqeyntan ay jawaab u tahay weerar doron loo adeegsaday oo dhowaan xuutiyiinta ay ka fuliyeen magaalada talaabiib ee xarunta u ah maamulka yahuudda taasoo dhalisay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayna ku dhinteen dad yahuud ah ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda mujrimka lagu magacaabo benyamin netanyahu wuxuu tilmaamay in jawaab ay ka bixin doonaan weerar kasta oo danahooda beegsadaa madaxda yahuudda ayaana lagu soo warramayaa inay isku raaceen duqaynta magaalada alxudayda iyagoona qaarkood ay aada uga baaqanayaan inay bataan aagaga dagaalka uga furan yahuudda maraykanka ayaa dhankiisa wuxuu iska fogeeyey inuu wax lug ah ka lahaa duqayntan ka dhacday magaalada alxudayda ee dalka yemen sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan caqalka cad oo la hadlay wargeeska lagu magacaabo washington bost ee kasoo baxa dalka maraykanka horey dekada alxudaydah ee yemen waxaa duqeymo culus ka fuliyeen diyaaradaha isbahaysiga carabeed oo hogaamiyo maamulka al sacuud oo dagaal adag kula jira kooxda xuutiyiinta yemen geeska kale dagaalo culus ayaa ka dhacay qeybo badan oo ka mid a dalka suudaan iyadoona la dilay sarkaal ka tirsan kooxda r s f gobolka sanaar ee dhaca koonfurta bariga dalka suudaan waxaa ka dhacay dagaalo iyo duqeymo xoogan oo ay isdhaafsanayaan dhinacyada ku dagaalamaya dalkaas diyaaradaha militariga ayaana duqeeyay saldhigyo ciidan oo ay ku sugnaayeen kooxda r s f ilowareedyo gobolka ah ayaa tilmaamaya in kooxda r s f ay dhaqdhaqaaqyo militari oo ay ku doonayso inay ku weerarto deegaano kooban oo ay gobolka ka joogaan ciidamada militariga suudaan kooxda r s f waxaa war ka soo baxay lagu sheegay in mid ka mid a saraakiishooda ciidanka uu ku dhintay duqeyn ay ciidamada militariga suudaan ka geysteen gobolka sanaar sarkaalka ku dhintay duqeynta ayaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan albiishi waxaana uu ka mid ahaa saraakiisha horkacaysay dagaalada ka socda gobolka ilaa iyo haatan ma jirto wax faahfaahin dheeri ah oo kasoo baxay kooxda r s f ee ka dagaalanta gudaha waddanka suudaan loolankana kula jirta ciidamada militariga xukuumadda khartuum war rasmi ah oo kasoo baxay ciidamada suudaan ayaa lagu sheegay inay soo afjareen mid ka mid a saraakiisha ugu muhiimsanaa ee kooxda r s f ayna ku daba jiraan sida ay sheegeen haraadiga maleeshiyaadkan ee doonayay sidii ay qaab militari kula wareegi lahaayeen talada waddanka suudaan geeska kale mujaahidiinta alqaacida ee dalka yemen ayaa howlgal daroon loo adeegsaday ku beegsaday maleeshiyaad taabacsan imaaraadka carabta wararka ka imaanaya dhulka xigmada iyo iimaanka yemen ayaa ku waramaya in mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ay weerar ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka xisaamul amni weerarkan oo loo adeegsaday diyaarad daroon ah ayaa waxaa alqaacidada jasiiratul carab la beegsadeen fariisimo dhowr ah oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka daacadda u ah imaaraadka carabta fariisimayaasha lagu weeraray calooshood ushaqaystayaasha xisaamul amni ayaa ku yaala halka loo yaqaano waadi cumraan oo ka tirsan mandiqada muudiya ee gobolka abyan ee dalka yemen weerarkan oo dhacay maalintii shalay ayaa waxaan saaru shareeca baahiisay sawiro muujinaya xilliga duqeynta ay haleelayso fariisimayaasha murtasaqada xisaamul amni sawirada oo lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxaa ku arkaysaa diyuuradda daroonka ogantaaladeeda ku hobanaya saldhigyada maleeshiyaadka xisaamul amni mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa sare u qaaday muddooyinkii lasoo dhaafay howlgalka sihaamul xaq ama leebabka xaqa howlgalka sihaamul xaqi intii ay mujaahidiinta ansaaru shareeca daaha ka rogeen waxaa ku dhintay kumanaan isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda yemen iyo murtasaqada xisaamul amni ee daacadda u ah dowladda uu hogaamiyo maxamed bin zaayid ugu dambeyntii nusratul islaam almuslimiin ayaa weeraro culus ka fulisay wadamada meeli iyo burkina faso dagaalo culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa maalmihii lasoo dhaafay laga soo wariyey dalalka meeli iyo burkina faso oo ka mid ah wadamada ay ku xoogan yihiin mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin haddii aynu ku hormarno dalka maali waxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin weerar xoogan ku qaadeen laba saldhig oo ay ku sugnaayeen militariga maali kuwaas oo ku yaala deegaanka saandari ee gobolka naara war ka soo baxay azalaaq ah oo ku hadasha afka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxaa lagu sheegay in ciidamada maali ay cagaha wax ka dayeen markii ay rasaasta ku bilaabatay goobtana waxay uga carreen askari dhimasho ah waxaa weerarkan culus lagu soo furtay saanado hub ah oo ay ku jiraan hubka lidka diyaaradaha ee gawaarida lagu rakibo sawiro ay baahisay muasasada azalaaq ah oo ku lifaaqan bayaanka ay soo saartay ayaana muujinaya dagaalyahanada nusratul islaam almuslimiin oo dhex taagan saldhigyada ciidamada maali dhinaca kale waddanka burkina faso waxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin kamaa-in u dhigeen askar ka tirsan ciidamada burkina faso oo dhaqdhaaqyo ciidan ka samaynayay ugu yaraan laba kamiin oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada fadaagooma iyo tankaduku waxaa lagu diray laba askari halkay mujaahidiinta ka furteen hub kala duwan mujaahidiinta ka jihaada wadamada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa qaaday isbuucyadii lasoo dhaafay silsilado weeraro ah oo ay dhegta dhiiga ugu dareen askarta dowladaha maali burkina faso iyo ciidamada niger kuwaasoo laga farmaroojiyey saanado hub militari ah iyo agabyo kale sida ay baahisay mu'asasada azalaaq ah oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo mar waliba soo gudbiso khasaaraha iyo dhibaatooyinka la gaarsay ciidamada burkina faso iyo kuwa ka dhisan mandiqadda intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markana waxaad kusoo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaanay marnaba suuragal u ahayn in yuhuuddu ku guulaystaan dagaalka khaza waxaana warbixintaas soo jeedinaya muxsin xasan
taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa markii ugu horreysay shan iyo tobankii bishan aynu ku jirno ee julaay qirtay in uu wajahayo dabaabadyari iyo halisya ku gadaaman gawaaridiisa gaashaaman kuwaasi oo uu tibaaxay in ay sii yaraanayaan kadib markii qayb badan oo dabaabaadkiisa ah lagu shiiday dagaalka ka soconaya jiida khaza kaarayaashiisana ay suuf u noqdeen gantaallada alyaasiin ee muqaawamada wargeys yahuudi ah islamarkaana lagu qoro luuqadda cibriga laguna magacaabay diicood axraanood ayaa daabacay hadalkan kasoo yeeray taliska xoogaga gumaystaha waxa uuna kasoo guuriyey taliyaha guud ee ciidanka yahuudda kaasi oo xilli uu ku sugnaa maxkamadda sare ee yahuudda sheegay in ay wajahayaan dabaabaad yari waxa uuna tilmaamay in aysan kasoo kaban karin ilaa dhammaadka sanadka warkan ay ku gadaaman yihiin su-aalaha tirada badan dhanka kalena ahmiyadiisa iyo saameyntiisa taban iyo tiisa toganba leh marka laga fiiriya dhinaca gumaystaha iyo kooxaha muqaawamada reer falastiin oo dagaal kula jira ayaa imaanaya xilli uu wargeyska yadiicood tilmaamay in in badan oo ka mid ah dabaabaadka yahuudda ay yihiin kuwo kharaab ah ayna soo gaareen beegsiyo kala duwan oo ay kula eegatay muqaawamada jiida khaza wargeyska ayaana intaa ku daray in gawaarida gaashaaman ee ay yahuuddu ku weyday dagaalka khaza iyo kuwa ay waxyeelada kasoo gaartayba yihiin kuwa aan xitaa loo adeegsan karin tababarada dhanka kalena aan la gelin karin dib u farsamayn iyadoo aan la filayn in wakhti dhow ay yahuuddu kusoo hesho dabaabaad cusub arrimahan oo dhan ayaa dhacaya xilli ay hadalhayntu jabka ku badanaysa yahuudda dhanka kalena la filaya in dagaalka khaza uu geli doono marxalad saddexaad taasi oo ka dhigan in ciidanka sahayanadu iskaga insixaabi doonaan macbarka rafax dhanka kalena ku dhawaaqi doonaan soo dhammaashiyaha howlgalka macbarkan waxa ay yahuuddu ugu yeereen marxaladda saddexaad ee dagaalka ayaa ka dhigan in ciidanka yahuudda ay iskaga bixi doonaan furimo badan oo ay hadda ku sugan yihiin dhanka kalena ay joojin doonaan howlgalka isgarab socdo camaliyaadkoodana ay isku bedeli doonaan kuwo hal dhinac ah oo hadba ku xihan baahida caskari ee ka jirta goobta la beegsanayo haddaba tani ma la dhihi karaa waa guul sideese ayay tallaafiif ku sheegan kartaa guul xilli ay weli soconayaan camaliyaadka nowciga ah ee ay geysanayaan kooxaha muqaawamada weliba ay muuqanaysa in marba marka ka dambeyso ay howlgallada muqaawamadu sii xoogaysanayaan militari ahaan iyo qorsheen ahaan intaba iyadoo ay xubnaha wax iska caabinta dardar gelinayaan beegsashada ciidanka yahuudda ee ku beegsanayaan kamaa-inta iyo howlgallada liishaamka mushkiladda ugu weyn ee haysata maamulka yahuudda tan iyo sagaalka bilood ee uu socda dagaalka khaza dhanka kalena madaxyaweyntooda iyo jenaraaladooda dagaalka hurdada u diiday waa qaabkay oga siiban lahaayeen dagaalka khaza oo ku noqday laf dhuungashay islamarkaana lagu dhiigbixiyey ciidankooda laguna dhalaaliyey dhaqaalahooda jenaraalada dagaalka ee kayaanka sahyuuniga ah ayaa la hurdi waayey lana harsan waayey qaabkii ay u iclaamin lahaayeen soo idlaashiyaha dagaalka khaza iyo sidii ay u sheegan lahaayeen in ay guul ka gaareen dagaalkan ku daba dheeraaday si uusan u baabi'in magacooda iyo kayaankooda xilli uu qof waliba og yahay in cidda keliya ee dagaalka khaza guusha ka sheegan karta ay tahay dadka reer falastiin oo muujiyey hal adeeg iyo halgan aan la hafri karin sidaba uu horay u sheegay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ninka lagu magacaabay henry kissanger oo geeriyooday sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii markii uu yidhi waa uu khasaarayaa ciidanka taqliidiga ah ee dhisan haddii uu guulaysan waayo dhanka kalena waa uu guulaysanayaa ninka iska caabiyaha ah haddii uu mabdi'iisa ka tanaasulin amaba aan la jibin waana midda maanta sida weyn looga daalacan karo dagaalka khaza oo daraasaad kala duwan iyo ra'yu caam dagaaleed oo hor leh abuuri doono haddii aan dib u eegno ahdaaftii ay sahaayinadu sheegayeen in ay dagaalka ugu soo qaadeen ghaza ayna qasab tahay in ay xaqiijiyaan waxaa ka mid ah jirid siibidda kooxaha muqaawamada reer falastiin soo xoraynta maxaabiistooda iyo la wareegidda gacan ku-haynta jiida ghaza waxaa inoo soo baxaya in ahdaaftan dhammaantood aan la xaqiijinin weliba aysan soo dhoweyn xaqiijintooda walow uu maamulka yahuudda dhowr jeer wax kabedel ku sameeyey siyaaqaynta ahdaaftiisa kadib markii uu arkay xaqiiqada dagaal lala gala muslim muqaawim ah oo dalkiisa naftiisa iyo diintiisa difaacanaya kayaanka sahyuuniga ah ayaa guuldarrada uu ka dhaxlay dagaalka gardarrada ah ee uu ku qaaday ghaza waxaa oga sii daran isqabqabsiga siyaasadeed iyo khilaafaadka daakhiliga ah ee uu wajahaya kayaanka dhiciska ah ee yahuudda kaasi oo aanan horay u soo marin maamulkan tan iyo hanaqaadkiisii iyo dadka caalamka oo si hal dhinac ah uga soo horjeestay xasuuq wadareedka ee yahuuddu ka wado ghaza arrinkan ayaana afbeeliyey mindidii yahuudda ee boqolaalka sano soo afeesneyd balse halkan marka aynu marayno waxaa la isweydiin karaa sidee ayay guulahan dhan oo iskugu jira kuwo istaraatiijiyadeed iyo kuwo caskariba ugu suura galeen kooxaha muqaawamada oo ugu yaraan marka laga eega dhanka ciidankeeda iyo hubkeeda iyadoona ku qasabtay mid ka mid ah ciidamada nidaamiga kuwoodii ugu adkaa in uu ka sheegto dabaabaad-yari aan laga soo kaban karin iyo in ay muddo sagaal bilood ah oo la dagaalamaysa si aanan tabardarri ka muuqanin iyadoo ay usii dheer yihiin go'doomin cunto la'aan biyo la'aan iyo daawo la'aan baahsan su-aashan si loogu helo jawaab waxa ay u baahan tahay in dhinacyo kala duwan la iska taago islamarkaana daraasaad lagu sameeyo mashaahidda maalinlaha ah ee laga soo diiwaangelinaya qitaaca ghaza iyo heerarkii uu soo maraayay dagaalka marka hore macaarigta noocan ah ee u dhexeeya ciidamo taqliidi ah islamarkaana ah shisheeye soo duulay iyo koox wax iska caabin ah oo difaacanaysa wujuudkeeda iyo sharafkeeda inta badan waxaa ku itaal roonaada ciddii xaqeeda difaacanaysa ee wakhtiga iyo dhaqaalahaba uu ku socon taariikh ahaan marka dib loo raacana ma jiro gumaysto guul la galbaday camaliyaadka nawciga ah sida kamaa-inta kadiska ah howlgallada liishka iyo beegsiga gaadiidka gaashaaman iyo kuwa ciidamada daabula ayaa kaalin weyn ka qaatay jabka yahuudda iyo guusha muqaawamada sidoo kale howlgallada la fuliyo xilliyada isweedaarsan iyo kudhexmilanka bulshada ayaa keenay in xitaa la fili waayo in xoogaga yahuudda ay guul ka soo hoyiyaan dhulkooda aanan ahayn islamarkaana ay duulaan guraacan ku tageen sidaba caadada ah koox waliba oo muqaawamo ah ayaa ka kooban guutooyin yaryar oo ay aad u sarraysa saameyntooda ayna sahlan tahay dhaqaaqooda labadan tilmaam ee ah sahlanaanta dhaqaaqa iyo saamaynta xubnaha ayaana kaalin weyn ka qaadanaya in la naafeeyo ciidanka tirada badan ee nidaamiga ah iyo in laga fogaado howlgallada iska hor imaadka ah ee dhalin kara khasaaraha baaxadda weyn halka askariga muqaawimka ah uu juhdi badan ku bixin in uu u cagawareejiyo ciidanka nidaamiga ah maadaama ay dhulkiisa joogaan iyadoona horeyba loo yidhi dhulka waxa uu u hiiliyaa marka ay dagaal tagto cidda u dhalatay dagaalka noocan ah ee ku dhisan u cagawareejinta ciidanka xoogga weyn iyo beegsashadiisa xilli waliba iyo meel waliba oo uu joogo waxa ay soo dedejisaa jabka ciidanka nidaamiga ah fursadna uma helo in uu qabto amaba ka itaal roonaado cidda u dagaalamaysa in ay iska caabin samayso tusaalayaasha noolnool ee arrinkan ka marqaati kacayana waa jabkii maraykanka lagu gaarsiiyey duulaankii uu ku qaaday fiitnaam halkaasi ay kula dagaalamayeen kooxo wax iska caabin oo habeen iyo maalinba gaatin oogu jiray in ay beegsadaan hal askari oo ameerikaan ah sidoo kale jabkii uu sanadkii labada kun labaatan iyo kowda kaga soo carray maraykanka dalka afghanistan waxa uu ahaa mid isagana tusaale cad u ah in had iyo jeer ay fududahay jibinta ciidan tun weyn oo dhoof ku yimid dhul uusan isaga u dhalan kooxaha wax iska caabinta ee reer falastiin kuna sugan xeendaabka ghaza ee la dagaalamaya ciidamada kayaanka sahyuuniga ah ma ahan ciidan nidaami ah balse waa kooxo wax iska caabin oo difaacanaya diintooda iyo dalkooda iyo weliba muqadasaadka diinta islaamka oo ugu horeeya masjidka al aqsa arrintan ayaana ka dhigan mid guusha yahuudda geed dheer sii saarayso kaasi oo ah jiritaanka muqaawamada dagaalka sagaal bilood jirsaday ee ka soconaya jiida ghaza ayaa ah mid ay ku loolamayaan ciidan gumaysto ah islamarkaana doonaya in uu qabsado dal uusan isagu lahayn kadibna gumaysto iyo xoogag muqaawamo ah oo u taagan in ay dalkooda gumaystaha ka yureeyaan islamarkaana ay dulliga nololeed ka doorbidaan darajo aakhiro iyo nolol ku dhisan sharaf iyo xornimo
فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله
guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الله